fiiriya nin sooru qaaday iyo nin seefu qaaday kee la qaataabay dhahay marse ay leeyihiin nin seefu qaaday waa laga samraaye nin sooru qaadaa ugu xun marka dadka fiiri waa khatar khatar waay ha waa khatar waay waxaas marka dadka marka qaabka oo loola mucaamiloonaayo ayaa waxaad moodaa yacni dadka sidii oo maaragtay dad yaqaana a ku fiicnaan lahaa waxaan dareemay marka dawladda sida maaratay ula mucaamiloonaysay oo ninka la yidhaha xasan markii uu wax badan meesha joogay waan la socday soo ma ujeedid waa dad maaragtay aan warka maaragtay caaradkiisa aan ku qancayn waayo ilaa xibinta ugu dambaysa ay ogaadaan gadaalay u raadinayaan warka soo ma ujeedid marka marka waxa weeyaan dadkan marka waxa weeyaan waa dad oo maaragtay nooc aha waaye dad nooca waaye waxa weeyaan dad caadiya maaha dad sida yacni dhaqamada hadda adduunka ka jiro oo bahalkii maxay ahayd xoogaa maaragtay ku sanka ugu sandareerada iyo waaba kuwaba ku cawayba mahaya ka dhigteen mahmahaya ma heesay ka dhigeen wa sandareerada sadow cunamood waase lagu sabay waa saas waay qofka maaragtay xoogaa dhuuni qaataha ahi oo markaas kadibna maaragtay yacni bahalkii maxay ahayd asagii ku khasaaraya ama yacni dad qoskaasi ula jeeda oo sida wax u cuna